بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف cabsidii ayuu u baab yahay min ashirki shirka xaggiisii laga cabsanayay iyo wa qowlillaah allaha qowlkiisii ayuu u baab yahay caza qaalib ahaaye wajalla weynaaye ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in wax lala wadaajiyo bihi allah wayakfiru huwa allah wuxuu dhaafeeyaa maa kii ayuu dhaafayaa duuna daalika kaas oo shirkiga ah ka hooseeyo liman qof ayuu u dhaafayaa yashaa-u asaga uu doonaayo inuu dhaafo oo addoomihiisii ka mid ah al-aaya wa qaala alkhaliilu nabiyullaahi ibraahim wuxuu dhahay calayhi korkiisii ha ahaado assalaamu badbaado wajnubnii allow aniga iga fogey iyo wabaniya ilmahay an nacbuda inaan caabudno al asnaama sanamayada wa fi lxadiidi xadiid dhexdiis ayuu ku sugnaaday akhwafumaa shay kan looga cabso badan yahay akhaafu anigu u cabsanayo calaykum dushiini ashirku shirkigii waaye shirkigaasoo al asqaru ki yaraa kii weynaa xaggiisa fa su-ila huwa nebiga waxaa la weydiiyey canhu shirkul asqarkaasi xaggiisii faqaala wuxuu dhahay alriyaa-u istustus waaye wa can ibni mascuudin xaggiisa ayuu ka sugnaaday radia allahu canh anna rasuula allahi allah rasuulkiisii sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama qaala inuu dhahay man qofkii oo maata dhinto wa huwa walhaal huwa mankaasi yadcuu barinaayo min duuni illaahi allah keyrkiisii niddan nid iyo shariik dakhala huwa mankaas wuxuu galayaa annaara naar ayuu galaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa wariyey walimuslimin muslim ayuu u sugnaaday can jaabirin jaabir xaggiisii ayuu ugu sugnaaday radia allahu canhu anna rasuula allah allah rasuulkiisii sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama qaala inuu yidhi man qof allaale qofkii laqiya la kulmo allaha alle laa yushriku haal uusan la wadaajinaynin bihi allaha shay-an waxbana dakala aljannata janna ayuu galayaa dakala huwa mankaas wuxuu galayaa aljannata jannadii waman qof allaala qofkii laqiya la kulmo hu allah yushriku haal uusan la asaga la wadaajinayo bihi allaha shay-an wah dakala huwa mankaasna wuxuu galayaa annaara naar ayuu galayaa ayib musanifku raxmat ullaahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa baabulkhawfi min ashirki waa baabkii saddexaad waxaan soo qaadanay muqadimo iyo baabka koowaad iyo baab labaad ayaan soo qaadanay kan waa kii saddexaad marka laba baab iyo muqadimadoodii ayaan soo qaadanay kan waa marka baabkii saddexaad waay mid kasta magaciisiina inaad taqaano laasima kuga tahay muqadimadu wuxuu kaga soo hadlay wujuubu tawxiid tawxiidka barashidiis inay tahay waajib qof kasto laga rabo inuu barto ayuu kaga soo hadlay maxaa yeelay allaha addoomihiisii uma abuurin ilaa litawxiid mooyaane he qofka wixii isaga loo abuuray inuu barto waajibay ku tahay baabka koowaad wuxuu kaga soo hadlay fadlu tawxiid wamaa yukafiru min addunuub tawxiidka fadliga uu leeyahay iyo wixii tawxiidka dhaafayo oo dembi ah baabkii labaad wuxuu kaga soo hadlay taxqiiqu tawxiid man xaqaqa tawxiida dakhala aljanata bigayri xisaabin walaa cadaab markii marka ka soo hadlay tawxiidkii waajibnimadiisii iyo fadligii uu leeyahay iyo xaqiijintiisii qofkii xaqiijiyo natiijadii helaayay lasoo sheegay uu soo sheegay ayaa wuxuu rabaa meeshan inuu kaga hadlo towxiidkaas intaas lasoo sheegay in loo baqo wax burinaayo ama nuqsaaminayo looga baqo ayuu rabaa inuu meeshan kaga hadlo sideedabana waxaad ogaataa kitaabu tawxiidii saddex arimoodoo ka hadla bis kitaabu tawxiid wuxuu ka hadlayaa saddex arrimood bes isaga dhan min awali ilaa aakhirihi saddex arrimooda ka hadlaa arrinka koowaad atawxiid tawxiid muxuu yahay waajib miya iyo fadligiisii iyo taxqiijintiisii saddexdii hore kasoo hadlay waay labo wuxuu ka hadlayaa maa yubdilu tawxiida tawxiid wixii burinaayo eber ka dhigaayo qofka haddii uu sameeyo waxyaabaha qofka haddii uu sameeyo tawxiid oo dhan meesha ka baxayaan oo qofkii ku noqonayo gaal murtad ah ayuu ku hadlaa midka saddexaad oo ka hadlayan waxaa waaye maa yunaqisu tawxiida wax tawxiid aan baabi-inayni laakiin nuqsaaminaayo haaf ka dhigaayo lan tawxiidku wuxuu leeyahay asal iyo kamaal alwaajib iyo mustaxab soo maa waa soo marna saddexdaasuu ka hadlaa tawxiid iyo wamaa yubtiluhu altawxiid wixii burinayo tawxiidka eber ka dhigaayo iyo wamaa yunaqisu tawxiid wixii tawxiid nuqsaaminayo ebraan ka dhigayn laakiin nuqsaaminayo haddii marka ka soo hadlay tawxiidkii wuxuu rabaa meeshan laga bilaabo ilaa kitaabka ilaa kitaabka dhammaadkiis laga gaarayo labadii kale ka hadlayaa tawxiid waa ka soo hadlay soo maa wujuubkiisii iyo fadligiisi iyo taxqiiqiisii waa ka soo hadlay meeshan laga bilaabo marka ilaa kitaabka ka dhamaanayo wuxuu ka hadlayaa u badan wixii tawxiid eber ka dhigaaye burinayay ama nuqsaaminayay waayahay isku yeeridiisii dacwadiisi waxa ku saabsan ina ka hadlana waa dhici kartaa laakiin saasoo u badan ogow haddaba marka meeshan wuxuu leeyahay wixii tawxiid burinaayey ayuu kaga hadlayaa eber ka dhigaaya iyo wixii nuqsaaminayay labadaba wuxuu leeyahay baabu lkhawfi min ashirki baab sidii hore aan usoo sheegnay waxaa ku bannaan saddex araabood baaba ama baabu baaba baabi saddexdaba ku bannaan tahay waayahay baabu lkhawfi cabsidii ayuu u baab yahay baabkaani baabulkhawfi cabsidii ayuu u baab yahay maxaa laga dhigay ya baabulkhawfi cabsidii ayuu u baab yahay khabar waay maxaa hadfan mubtadihiisi haadaa baabulkhawfi waay sax baabulkhawfi min ashirki baabulkhawfi khoofka baabkiisii min ashirki shirki xaggiisii laga cabsado baabkiisii hee maxaa maqan khabarkiiya maqan sax idan labada waa ku banaan tahay baabanna waa banaan tahay waxaa kale u banaan in laga dhigo baabu oo naa'ibulfaacil laga dhigo quri-a baabu alkhawfi min ashirki idin oo banaan tahay si kastaba ha ahaatee saddexdaas inu banaan tahay ogow baabulkhawfi cabsidii ayuu u baab yahay baabkaani laga cabsanaayay min ashirki shirki xaggiisii qor in shirki laga baqo maxaa keenay horta waxaad odhanaysaa wa wajhu alkhawfi min ashirki wawajhu lkhawfi min ashirki wawajhu lkhawfi min ashirki wawajhu lkhawfi min ashirki min jihatayn min jihatayni min jihatayni wawajhu lkhawfi min ashirki min jihatayni aljihatu luulaa aljihatu luulaa aljihatu luulaa lay aljihatu luulaa ana fiihi khafaa ana fiihi khafaa-un أن فيه خفاء أن فيه خفاء الجهة الأخرى الجهة الأخرى الجهة الأخرى أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا على لأن ألف ويا علي ما على أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه أنه أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه أن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره لمن مات لمن مات عليه طيب وحن دهني ووجه الخوف من الشرك وجهك ووجه الخوف عبسده وجهك أما ودده وحاوايا من الشرك الشرك إن لقى عبسده كنستي من جهتين لوري نعوان arrinta keensatay ama sababka keensaday in shirki laga baqo laba wadda xaggeedii waay laba dhinac waay laba dhinacba waa looga baqayaa ama laba dhinac darteed ama laba wej darteed ayaa looga baqaa shirki laba dhinac ayaa darteeda looga baqayaa shirkiga shirki maxaa looga baqaa laba arrimood dartooda looga baqale waay haye kow aljihatu alulaa waxaa waaye anna fiihi shirkiga dhexdiisii khafaa qarsooni ayaa ku jirta shirkiga sida badan waa wax qarsoon mid muuqadana wuu leeyahay mid qarsoonna wuu leeyahay mid qarsoon aada u badan idan shirkiga adigu asigoo qofka aan u malaynin inuu shirki ku dhacay ayaa waxaa laga yaabaa inuu shirki ku dhacay oo ku jiro maadaama marka wax qarsoon inta badan uu yahay in lagu dhaco aan la dareemi karin sida badan hee wuxuu mudan yahay in laga baqo marka laga cabsado allow iga ilaali la dhaho iska jiro wa tawxiidkii adiga waajib inuu kugu yahay soo baratay fadligiisii soo baratay taxqiijintiisii lagaa helay inuu kaa baaba-o shirki dartiisii waa wax laga cabsado way mahano sidaa daraaddeed waa qarsoon yahay waay midka koowaad anna fiihi dhexdiis ayaa ku sugnaaday khafaa qarsoonaasho wuu qarsoon yahay ee waxa qarsoon waa laga cabsanaa aljihatu ukhraa jihada labaad ana allaha jala wacalaa ana allaha alle jalla weynaaye wacalaa sareeye akhbara wuxuu sheegay annahu allah laa yakfiru inuusan dhaafaynin hu shirkiga liman qofkii inuusan u dhaafaynin maata ku dhintay caleyhi shirka korkiisa he qofkii shirki ku dhintay ilaahay inuusan dhaafaynin ayuu sheegay allah adiga ma og tahay goormi goortii kuu imaan doonto geerida maya adigoo marka shirki ku dhacday haddii naftu kugu timaado adigoo aan ogeyn inaad shirki ku jirtaba halis waaya in waxa laga yaabaa hee ilaahay aan dhaafin oo naar gasho idan marka wax laga cabsado waymahano wixii qofkii ku dhacaba haddii ku dhinto aan ka toobadkan ilaahay janno ka xarimay naar gelinaayo waa in laga baqa waay idan labadaasi dhinac ayaa keensanaysa in laga baqo shirki shirki maxaa la yidhaahdaa horta shirki maxaa la yidhaahdaa tacriifkiisii marna waa soo marnay haddana waa ku celinaynaa dhib ma laha si qofkii markaasi joogayna muraajac ugu noqoto qofkii aan joogina ka faa-iideysto tacriifu shirki alakbar iyo tacriifu shirki alasqar ayaa jira shirkiga waa qeybsamayaa mar kale baabka akhirkiisii ama dhexdiisii axaadiista meesheedii ayaan kaga kaga hadli doonaa insha allahu tacaala tacriifu shirki alakbar dheh marka luqatan tacriifu shirki alakbar luqatan almusaawaatu walmukhaalaطatu walmushaarakatu walmuqaaranatu walnasiibu luqatan almusaawaatu tagaab ah walmukhaaladatu tagaab ah ayadan walmushaarakatu tagaab ah walmuqaaranatu tagaab la ayadan walnasiibu saad ah almusaawaatu walmukhaaladatu walmushaarakatu walmuqaaranatu walnasiibu wasilaaxan wasilaaxan wasilaaxan wa huwa an yajcala alinsaanu lilaahi niddan mar dambe ma qorayno hadda qoro bes وهو أن يجعل الإنسان لله ندا وهو أن يجعل الإنسان لله ندا وهو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وهو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته وألوهيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وعرف أيضا بأنه وعرف أيضا بأنه وعرف وعرف أيضا بأنه هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هو تس سين وي تسوية تقابل غير الله بالله فيما هو من خصائص الله خصائص الله يا ألف قاب قرل قصارى وقد عرف وعرف أيضا بأنه هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والتعريفان متقاربان ثاني متقاربان والتعريفان متقاربان waxaan dhahnay markii soo sheegnay sababta keensanayso shirki in looga baqo waxaan ku daraynaa shirki tacriifkiisii akbarkiisi iyo asqarkiisiiba akbarkiisii waxaan dhahnay luqatan waxaa la yidhaahdaa almusaawaatu isla simid almusaawaatu isla simid shaygaan iyo shaygaan ayaa lasla simayaa waalmukhaaladatu isku dheexid isku darid waayo wax laisku daraayo shaygaan iyo shaygaani waa laisku daray shaahiga iyo caanada hee waa laisku dheexay waa laisku daray waayo waalmukhaaladatu isku dheexid waalmushaarakatu isla wadaajiin shaygaan iyo shaygaan waxaa waa isla leeyihiin hebel adiga iyo adiga hee waxaan waa isla leedihiin shirka ku tihiin si waa la dhahaa walmushaarakatu isla wadaagid walmuqaaranatu isbarbardhigid hebel hebel waa isla siman yihiin okay. hebel hebela lumid yahay waa la isbarbardhigay hebel hebela waa islimid walmuqaaranatu isbarbardhigid waay wanasiib way nasiib way qeyb shaygan qof kasta inuu wax ka leeyahay intaba waa la yidhaahdaa luqa ahaan waaye luqatan intaasiba waa la dhahayaa wasdilaaxna wa huwa shirki waxaa waaye an yajcala alinsaanu insaankii iyo i bani aadamkii inuu ka dhigo ama yeelo lilaahi allah niddan shariik inuu u yeelo waayo shabiih iyo mithil nidku waa shabiih wa huwa shirkii ahaa waay akbar an yajcala alinsaanu insaankii inuu ye u yeelo lilaahi allah niddan shabiih mid shibahayo xagee kushi ka shibahayaa fii rububiyatihi allah rabbanimadiisii mid ugu dhigmo aw uluuhiyatii ama ilaahanimadiisi aw asmaa'ihi ama asmaadiisii wa sifaati sifaadiisii mid ku shibaho insaanka inuu u yeelo way allah mid rabbanimadiisii ku shibaho ama ilaahanimadiisii ku shibaho ama asmaadiisi sifaadiisii ku shibaho inuu u sameeyo ayaa la yidhaahdaa wa curifa aydan waxaa kale lagu tacriifiyey biannahu shirkiga akbarka ah huwa shirkigaasi taswiyatu gayr illaah allaha keyrkiisi la simadiis huwa shirku akbar waxaa waaye taswiyatu gayr illaah allah qof aan ahayn la simadiis waay qofkii ayaa waxaa lala simayaa billaahi alla waay allah qof aan ahayn in lala simo allah maxaa lagula simahe fii maa kii dhexdiisii huwa maaga min khasaa'is illaahi allaha khasaa'istiisii ka mid a wax allaha keligiis leeyahay gaar u ah in allah lagula simo ayaa la yidhaahdaa watacriifaani mutaqaaribaan laba tacriife oo isku dhow yihiin labadaas mid ka mid a haddi kor soo qaadanay kee kan dembe waa taqaanaan saxiix daliilkeedana weliba waa sheegnay kan dembe maxaa u daliila in taswiyatu gayr illaahi billahi fima huwa min khasaa'is la yidhahdo هاي يا تلا إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين لبدن واسكو دويهن دب ملاحان kaas muxuu ahaa shirkul akbar ama ashirku اlasqar haddaas dhaafsanayna haddi kadib waa maxaan kusoo marnay le taariifkiisa maxaa waay waa las weydiin doonaa le bes maanta qoro laakiin sajid si fiican ama ashirku اlasqar ama ashirku اlasqar ama ashirku اlasqar huwa kulu maa nahaa canhu sharcu huwa kulu maa nahaa nahay kulu maa nahaa canhu asharcu huwa kulu maa nahaa canhu asharcu mima huwa dariicatan ila alakbar mima huwa dariicatan tagaaba ilى اlأkbari wawasiilaة lilwuquuci fiihi wawasiilatan tagaaba lilwuquuci fiihi mima huwa dariicatan ilى اlأkbar wawasiilaة ilى اlwuquuci fiihi wa jaءa fi الnas fi الnusuusi tasmiyatuhu shirkan وجاء في النصوص تسميته شركا وجاء في النصوص تسميته شركا waxaa la yidhaahdaa shirku اlasqar asagana huwa shirku اlasqar waxaa waaye kulu maa shay walbo waaye nahaa reebay canhu maaga xaggiisii asharcu sharciga wax allaale wixii sharciga reebay oo diiday ayaa la yidhaahdaa oo ah mimaa kii huwa asagaba dariicatan waddo waddo ah intee waddo u yahay ila alakbari kii akbarka xaggiisii waa waddo waddadaas si aad u hayso halkay ku gaarsinaysaa midkii weynaa dhexdiisa ku fadhiisanaysaa maxaa loo diidayaa si si aysan ku gaarsiin kii weynaa wa sidaasa laga wadaa mimaa kii ah huwa asagaba dariica waddo ah dariica waa waddo saddan lidariica magasha xiritaan waddada la xiraayo waay dariica gaa waddo ah ila alakbari kii akbarka ahaa haggiisii wad u ah wa wasiilatan gaarsiin ah lilwuquuci in lagu dhaco fiihi akbarkii lagu dhaco ayaa ku gaarsiinaysa reebitaanka kaas la reeba la yihahdaa oo wajaa yimaaday fi nusuusi nusuusta dhexdeeda tasmiyatuhu magacaabadiisii shirkan lagu magacaabo nusuustan waxay ku magacawday shirki haddii la sameyna wuxuu ku gaarsiinayaa akbarki kaasaa la yidhaahdaa kaasi ayaa la yidhaahdaa oo wajaa-a yimaaday fi nusuusi nusuusta dhexdeeda qur-aankii sunnada dhexdaysi ayaa laga wadaahe tasmiyatuhu shirkigaas magacaabadiisii ku timaaday oo lagu magacaabay shirkan waayo mana gaarsiisnaa akbarkii laakiin wuxuu ku gaarsiinayaa akbarka kaasaa la yidhahdaa labadaba marka meeshaan in la joogo way ku jiraan in laga baqo ayaa laga wadaa fiiri marka wa qowlillaahi iyo allah qoolkiisii ayuu u baab yahay wa qowli haddii la hoos dhigo waxay ku cadafan tahay khawfi haddii la godona war usub eedeena iyo wa qowlillaahi wa baabu qowlillaahi way meeshaasa ku cadafantay marka iyo wa qow khawfka ku cadafantay iyo wa qowlillaahi alla qowlkiisa u baab yahay casa qaalib haya wajalla weynaaye ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafaayo marnaba laa yakfiru ma dhaafaayo faacilka allah an yushraka in wax lala wadaajiyo bihi allah an yushraka in wax lala wadaajiyo bihi allah allah in wax lala wadaajiyo marna ma dhaafayo ama ha lala wadaajiyo uluuhiyadiisii ama rubuubiyadiisii ama asmaa'adiisii iyo sifaadiisii ma dhaafo waay wayakfiru huwa allah wuxuu dhaafayaa maa kii waay dembigii dembiguu dhaafaa maa shay ayuu dhaafayaa waay duuna daalika kaas ka hooseeyo kee waay kaas shirkiga waay mashaaru ilahiga waa shirkiga wixii shirki ka hooseeyo oo dembi ah waay wixii shirki hoos ka jiro oo shirki aan gaarsisnayn ka hoose uu dhaafa yaa u dhaafa laakiin liman qof qof kasta waay ayuu u dhaafayaa yashaa-u allah doonaayo inuu u dhaafo waay oo addoomihiis ka mid ah cidii doona waa u dhaafaya wixii shirki hoos ka ah laakiin shirki maba dhaafo waay alaaya aayaddan waxay raddis ku tahay laba qolo cabdiraxmaan ibnu xasan wuxuu sheegayaa fii fatxi lmajiid wuxuu dhahay aayaddan isagoo ka hadlayo wa fi laayati raddun cala alkhawaarij almukafiriina bidunuub wa qaala عبد الرحمن بن الحسن في فتح المجيد له وقال عبد الرحمن بن الحسن في فتح المجيد وقال عبد الرحمن بن الحسن في فتح المجيد وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار وليسوا بمؤمنين ولا كفار عبد الرحمن بن حسن وحفيدك محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفيدك سيو وحرا في فتح المجيد كتابة طويح شرحيس وفي الآية آيات لحظة أي وكسقنا رد ردين كهرتك cala alkhawaariji khawaarijtii korkeeda la radiyo khawaarijtaasoo almukafiriina gaalaysinayaan dadka bidunuubi dunuubta sababteeda u gaalaysinayaan raddiisa ku tahay see raddiis ugu tahay aayadda laba qaybood way soo maa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laba qaybood way qeybtee khawaarij raddiis ku taha ah wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waay ayaga ma qabaan hee qofkii kabaa'ir sameeyo in dembigiisii taxta dhaafitaankiisii taxta mashiicat illahi ku jiro ma aaminsana idan raddiisa ku tahay qeybta dembe waay qeybta horemahana qeybta dembe raddun cala alkhawaariji almukafiriina kuwaas oo dadka gaalaysinayaan bidunuubi dunuubta sababteeda dadka u gaalaysinaya bimujaradi dunuub qofku ku dhacay galaysinayaan oo kabaairta bal culamada qaar qaarkood waxaa laga soo noqliyayba in saqaairta naftirkeed u gaalaysin jireen iyo wa cala almuctazilati muctazilo korkeedana radisay ku tahay ayadan qole oo ayadan la yihahdo muctazila waa gaari doona mar kale muctazilo la yihahda ayagana hee korkood waxay ku tahay aydan raddiisuu dhahay muctasiladaasoo alqaa'iliina odhanayaan maxay dhahayaan bianna asxaaba alkabaa'iri dunuubta waaweyn dadkoodii mukhalladuuna waxaa lagu waarinayaa fi nnaari dunuubta waaweyn qofkii sameey waxaa lagu waarinayaa naar dhexdeed ay qabaan ayagana waxay ku tahay raddis maxaa yeelay wixii shirka ka hooseeyo maxay ku jiraan taxta mashii'at illaahi waay raddiisa ku tahay marka ayadda labadaasi qoloba walaysuu asxaabu lkabaa'ir ma aha cindahum muctasilada agtoodii bimu'miniina ma aha walaa kufaarna ma aha war maxay yihiin marka waxay leeyihiin qofkii kabaa'ir ku dhaco mu'minna ma aha gaalna ma aha adiga la sheeg dhulkana ma joogo cirkina ma joogo xagee jiraa dhexdaa ku jiraa waay waxay dhahaan almansilatu bayna almansilatayn iyo fadhiya ninkaasi maxay leeyihiin mu'minna lama dhahayo gaalna lama dhahayo maxaa yeelay iimaankii waa ka tagay gaalna nama gaalnimana ma gaarin adduunka le waay ama aakhiro waxay isku waafaqsan yihin ayaga iyo khawaarijta hee mukhalladun fi nnaar waay ma isku raacsan yihin idan qoladaasay waxay ku tahay aayaddan raddiis uu dhahay cabdiraxmaan ibn xasan raxmat ullaahi caleyh waa yahay haddaba marka aayaddaani waxaan rabnaa sabab ama munaasabadda aayadda iyo baabka ka dhexayso inaan ogaano baabulkhawfi min ashirki marki markii uu dhahay masanifku muxuu keensaday daliil ahaan aayaddan soo maa waxaa la rabaa marka meesha iskuga iskaga xiran yihiin fahamkii fiqiga ka mid yahay la-aan ma laha baabaa la keenay daliilu keenay waxaa la rabaa marka inaad ogaatid daliilkan iyo baabkan xaggee iskaga xihan yihiin haddii kale weliga wax ma fahmaysid meeshaas albaabkaas inaad fahamtid markaasaa wax fahmi karta adig aayad baabkii akrisay aayad waa iska akrisay saas way saas waa iska dhaaftay wax kuu taraysa ma laha waxaa la rabaa meesha oo iskaga xiran yihiin mutaabaqada ka dhexayso ama munaasabadda ka dhexayso oo meesha aayadda baabkan kaga xiran tahay inaad ogaatid ala rabaa haddaba marka xaggee kaga xiran tahay munaasabadda ka dhexaysa aayadda iyo baabku maxay tahay waxaa waaye ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi waay intaas waay say ku tahay haddii allaah qofkii shariig u sameeyo aan dhaafaynin shirkigana uu yahay mid qarsoon naftana goo goortii kuu imaanaysa adiga aan ogeyn hee wixii qofkii sameeyo allah aan dhaafaynina naar u gelinaayo maxaa kaaga aadan inaad ka cabsatid waar iska ilaali qofkii shirka sameey waa naara la geynaa aan ha ku dhicin naar tabartaadii ma ahane maskalanay soo maa meeshaasu shaahid meeshaasi ayaa shaahidka aayadda baabka iska daboolayaan ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi maba dhaafa waay waayahay aayaddan iyo aayad kale iska hor imaanaysa way jiraan mar kale isweydiin doonaa su-aashii markii ku timaado hadda ma sheegayn markaas isweydiinaya insha allah ka soco wa qaala alkhaliilu iyo masalo kale ishkaalka ay ku jirto ayadana mar kale insha allah su-aasha lagu keenayaa ma sheegaya hadda hadda koraad soo tilmaanay su-aasha ku faahfaahinayna insha allahu tacaala wa qaala alkhaliilu nebi ibraahim wuxuu dhahay khaliil waa nebi ibraahima laga wadaa alkhaliil waa allah wadaygiis way waa wadaaytinimo wadaaytanimo waaye khulladana waa noo imaan doontaa kitaabu tawxiid dhexdiisa nooga imaan doonta iyadoo laga hadlaya insha allahu tacaala hadda magacaana ka rabnaa nebi ibraahim ayaa loo yaqaanay khaliil nebi maxamed naftarkiisii khaliil wuu ahaa lakin haddi laska ilaaqo nebi ibraahim ku dhaca wa qaala alkhaliilu nabiyullaahi ibraahim wuxuu dhahay calayhi korkiisii ha ahaatee assalaamu badbaadi muxuu dhahay wajnubnii allow iga ilaali iga dheeree iga foge wa wajnubnii iga fogey aniga iyo wa baniya ilmahaygi aniga iyo ilmahay allow naga foge an nacbuda inaan caabudno alasnaama asnaamta waayo wajnubnii waayo wajnubnii macnaheedu waxaa waaye ay ijcalnii wa baniya fi jaanibin wa cibaadat alasnaamina fi jaanibin ukhraa waayo ajnubnii waxaa laga wadaa ay ijcalnii hee wa baniya fi jaanibin wa cibaadat alasnaami fi jaanibin wajnubnii wa baniya waxaa laga wadaa ay ijcalnii wa baniya fi jaanibin wa cibaadat alasnaami fi jaanibin kama qaala ashaaciru kama qaala ashaaciru raaxat mushariqatan wa ruxta muqariba shataana bayna mushariqin wa muqaribin raaxat mushariqatan wa ruxta muqariban shataana bayna mushariqin wa muqaribin waay shicir waay raaxat mushariqatan tagaba waruxta muqariban nisfu lbeyt waay kala duruji shataana bayna mushariqin wa muqaribin maxaa laga wadaa nebi ibraahim wuxuu allaha ka baryay inuu ka fogeeyo asiga ilmihiisiiba inay caabudaan asnaamta macnaheed waxaan dhahnay ay ijcalnii allow iga yeel aniga iyo wa baniya ilmahayba fii jaanibin dhinac wa cibaadat alasnaamina asnaamta in la caabudona fi jaanibin ukhraa dhinac kale ka dhig waay oona kala gee anigii ilmahaygii hal dhinac noo dir asnaam in la caawadana dhinac kale u dir oo na kala fogey waay siduu shaacirka uu dhahay raaxad way baxday way araawtay gabadhi niyaho mushariqatan ayadoo hee dhinac bari aadayso waay warax ka soo bax waruxta muqariban adigina waxaad aaday dhinac galbeed gabadhi waxay u carartay bari adigina waxaad u carartay galbeed haye heshatana bayna mushariqin wa muqaribin dhahay qof bari u cararay iyo qof galbeed u cararay aad ay kala fog yihin soo ma way kala dheer yihiin saas oo kale waaye allow ani iyo ilmahay dhinacna dheg cibaadada in la asnaamta in la aawodada dhinaca kala yeel waay raaxat mushariqatan wa ruxta muqariba shatana bayna mushariqin wa muqaribin buu dhahay idan marka waxaa waay saas waaya e wajnub allow fogee nii aniga iyo wa baniya ilmahaygii an nacbuda inaan caabudno alasnaama asnaamta waay ilmihiisiina inuu ilaahay ka badbaadiyo oo ka baryay ilmahaasi markuu culimadu ay su khilaafsan yihiin qaar waxay dhaheen ismaaciil iyo isxaaq ayay ahaayeen ilaahayna ducadiisii waa u ajiibay oo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq ambiyay ahaayeen labadaba ilaahay cibaadadiis mooyaane ilaahay keyrkiisii uma shariig yeelin ducadiisna ilaahay waa aqbalay qaar waxay leeyihiin sideed ilmo ayuu lahaa nebi ibraahim sideedka laga wadaa qaarna waxay leeyihin maya antaasiiba maahane wixii ayaga sii dhaleen oo dhanna way soo galayaan laakiin qowlkaas waa laga raajaxsan yahay maxaa yeelay qowl qola'a ka mid ah wixii owl- ilmihiisii ay dhaleen alla qayrkiisa caabudan way jiraan idan ilmihiisi iska dhe marka ama labada ha ahaadaan ama sideedka ha ahaadaane ducdiisiina ilaahay waa aqbalay nebi ibraahim gadaashiisii carabta dhammaan waxay qabsadeen nebi ibraahim diintiisii ilaa uu yimaaday ninkii la dhahayay camr ibnu luxayin alkhusaaci camra ibnu luxay alkhus- alkhusaaci aladi e gayara diina ibraahim awalu man gayara diina ibraahim yuu ahaa camr ibnu luxayin oo alkhusaaci kacbada midku ku dhisay asnaamta asigaa ugu horeeyey kaasuu ahaa ilaa kaas ka imaanayay nebi ibraahim diintiisa ayaa haysatay carabta dhan si kastaba ha ahaatee ilaahay ducdiisii waa ajiibay camr ibn luxayin alkhusaaci awalu man gayara diina ibraahim waa camr ibn khusa- camr ibn- camr ibnu luxayin alkhusaaciy waa yahay an nacbuda inaan caabudno alasnaama asnaam alasnaam waa jamcu sanamin wasanamu qor alasnaamu waa jamcu sanamin wasanamu huwa maa cubida min duuni illahi calaa shakli suurati insaanin aw xaywaan mar dambe lama qorayo hadda si fiican u qoro insha allah wasanamu in lagu weydiiyo mooyaane wasanamu huwa maa cubida min duuni illahi calaa shakli suuratin calaa shakli suurati insaanin aw xayawaan wasanamu huwa maa cubida min duuni illahi calaa shakli suurati insaanin aw xayawaanin wasanamu huwa maa cubida min duuni illahi calaa shakli suurati insaanin aw xayawaanin walwathanu ku dar walwathanu maa cubida min duuni illahi mima laysa lahu suura walwathanu walwathanu waaw iyo tha iyo nuun walwathanu maa cubida min duuni illahi mima laysa lahu suura mima laysa lahu suura kalqabri kalqabri والشجر والحجر وغير ذلك كالقبر والشجر والحجر وغير ذلك وقد يسمى الصنم وثنا والوثن أعم وقد يسمى مي الصنم وثنا والوثن أعم على الراجح walwathanu acamu cala araajix waxaan dhahnay sanam alasnaam ayuu sheegay allah tabaaraka wa tacaala nebi ibraahim aada ducadiisii ka barinayay inaysan caabudin walasnaam waa jamcu sanamin wasanam muxuu yahay marka wasanamu sanam huwa sanam maakii way cubida la caabuday min duunilah alla sokodiisii ama alla qayrkiisii calaa shaklin qaab calaa shakli suurati calaa shakli suurati insaanin bani aadam suuradiisii qaabkiisii leh calaa shakli suurati insaanin bani aadam suuradiisii qaabkeeda leh aw xayawaanin ama xayawaan kale suuradiisii qaabkeedu leh qaabkeeda leh sanama la yihahda marka waa wax la qoro bani aadam suuraddiisii loo ekaysiiyo ama xayawaan kale suuraddiisi loo ekaysiiyo waad aragteen gaalada he asnaamta caabudaysa mana qarmarkino qof ayaa lagu tooshiibahaya insaan bani aadam ama xoolo dibi ma xayawaan kale wax lay waay qariban sanam waay idan waa wax shakli suurati insaan ama xayawaan leh ayaa la yidhahdaa sanam walwathanuna wathankana ee waxaa la yidhahdaa ma cubida min duuni illaahi waa wax allah keyrkiisii la caabudayo oo mimaa ah ki laysa lahu suura aan lahayn suurad ma laha wax la qoray oo suurad ma laha wax loo ekeysiyey xayawaan loo ekeysiyey amase bani aadam loo ekeysiyey ma aha mima kii an laysa lahu asagaan lahayn suura sida kalqabri oo kale qabri wax la qoray miya maya xayawaan miya maya ciid waayo meeshaas iska dhooban iyo washajari geedaha oo kale waay geed meeshaas geed haddii geedka lasoo gooyo oo la qoro xayawaan loo ekeysiyo waa soo galay soo maha sa ama bani aadam loo ekeysiyo kale ha maxaa noqonaa sanam waayo laakiin geed sidiisa isagoo haddii la caabudo maxaa la yihahdaa wathan waayo qabriga haddii la caabudone wathan allahuma laa tajcal qabri wathan anu dhahy nabiga an yucbadu qabriga hee ha ka dhigin wathan la caabudayo idan walxajari dhagxaan toga waqayri dalika waqad yusama sanamu sanamkii waxaa la arkaa in lagu magacaabo wathana sanam in wathan lagu magacaabo waa dhici karta walwathanu ayaa acamu caamsan kullu wathanin sanam walaysa kullu sanamin wathana saasna waa la yihahdaa sida raajaxsanna sidaasi waaye sanam markii la yidhaahdo waa wax gaar ah laakiin wathan markii la yidhaahdo hee wax suuro leh waa noqon karaan wax suuro aan lahaynna waa noqon karaan ida asaga caamsan marka marka saas ayuu ilaahay ka baryay wajnubnii allow aniga iga fogee iyo wabaniya ilmahayba an naabuda inaan caabudno al asnaama asnaamta inaan caabudno waay haddaba aayaddan iyo baabka xaggee isaga xidhan yihin haddana la-aan malaha aayaddii hore waan ogaanay soo maha waxaa la rabaa aayaddan daliil ahaan oo keenay musanifka muxuu u daliishaday alkhawfu min ashirki xaggee kaga jirtaa waxay kaga jirtaa nebiyullaahi ibraahim oo khaliilullaahi ah imaamulxunafaa'i ah oo asnaamta gacantiisii ku jijibin jiray la yaqaano hee sanam asiga jibiyey darteeda naar loogu tuuray muwaxidkii ilaahay tabaaraka wa tacaala uga sare ahaa xilligaas ayaa wuxuu ka cabsaday inuu ku dhaco shirki haddii nebi ibraahim saas ahaa inuu shirki ku dhaco ka cabsaday adiga maxaa tahay marka waa ka daran tahay in aada iyo aada u cabsatid waay mana fahmay wa fi lxadiidi wallahu subxana wa taala